boqoraddii labaad cutubka toddobaad markaasaa elisha yidhi war maqla ereyga rabbiga rabbigu wuxuu leeyahay berrito hadda oo kale samaariya iriddeeda koombo bur ah waxaa lagaga iibin doonaa shaqal oo laba koombo oo shaciir ahna waxaa lagaga iibin doonaa shaqal oo sirkaalkii gacantiisa boqorku ku tiirsanaa wuxuu ninkii ilaah ugu jawaabay rabbiga oo samada daaqado ka fura mooyaane ee sidee baa waxaannu ku noqon karaan oo isna wuxuu ku yidhi bal ogow indhahaaga ayaad ku arki doontaa laakiinse waxba kama cuni doontid haddaba iridda magaalada laga soo galo waxaa joogay afar nin oo baras qabay oo iyana midba kii kaluu ku yidhi war maxaynu halkan u fadhinnaa ilaa aynu ka dhimanno haddaynu nidhaahno aan magaalada galno dee markaasna magaaladii waa abaar oo kollayba halkaasaynu ku dhimanaynaa oo haddaynu halkan iska fadhinnona waynu dhimanaynaa haddaba ina keena oo aynu ciidanka suuriya u baxno oo hadday na bixiyaan waynu noolaan haddayna dilaanna kollayba waynu dhiman lahayn oo markaasay fiidkii kaceen inay tagaan xeradii ciidanka suuriya oo markay yimaadeen dibadda sare oo xeradii ciidankii suuriya waxay arkeen inaan ciduna halkaas joogin maxaa yeelay sayidku wuxuu ciidankii suuriya maqashiiyey gaari fardood sanqadhoodh iyo fardo sanqadhoodh iyo xataa ciidan weyn sanqadhiis oo waxay isku yidhaahdeen war boqorkii dalka israa'iil wuxuu inoo soo kiraystay boqoraddii reer xeed iyo boqoraddii masar inay inagu soo duulaan sidaas daraaddeed way kaceen oo carareen intay fiidkii ahayd waxayna ka tageen teendhooyinkoodii iyo fardahoodii iyo dameerahoodii iyo xataa xeradiinna siday ahayd naftoodiina way la carareen oo kuwii baraska qabayna markay yimaadeen xeradii dabadeeda sare ayay teendho galeen oo wax bay cuneen waxna way cabeen markaasay halkaas ka qaateen lacag iyo dahab iyo dhar oo intay tageen ayay soo qarsadeen oo haddana way soo noqdeen oo waxay galeen teendho kale oo halkaasna wax kaley ka qaateen oo intay tageen ayay soo qarsadeen markaasay isku yidhaahdeen war wax wanaagsan ma samaynayno waayo maanta waa maalin war wanaagsan oo annana waynu iska aamusannahay haddaynu sugno ilaa waagu ka baryo hubaal belaayo baa inagu dhici doonta haddaba ina keena oo aynu xaalkan reerkii boqorka u soo sheegno sidaas daraaddeed way yimaadeen oo waxay ku dhawaaqeen magaalada irdijoogyaasheedii oo way u warrameen oo waxay ku yidhaahdeen waxaanu galna xeradii ciidanka suuriya oo halkaasna ninna ma joogin codna laguma maqal laakiinse waxaa joogay fardihii xirxirnaa iyo dameerihii xirxirnaa iyo teendhooyinkii oo sidoodii iska ahaa oo isna wuxuu u yeedhay irdajoogayaashii oo iyana waxay saas u soo sheegeen reerkii boqorka ee gudaha joogay markaasaa boqorkii habeennimadii toosay oo addoommadiisii ku yidhi haatan waxaan idin tusayaa wixii ay reer suuriya nagu sameeyeen iyagu way og yihiin inaynu gaajaysannahay oo sidaas daraaddeed xeradii way ka baxeen oo duurka ku dhuunteen oo waxay is yidhaahdeen markay magaalada ka soo baxaan ayaynu iyagoo noolnool qabqabanaynaa oo magaalada ayaynu gelaynaa oo mid addoommadiisii ka mid ahaa ayaa ugu jawaabay waxaan kaa baryayaa in qaar wado shan faras oo kuwa magaalada ku hadhay ah maxaa yeelay iyagu waxay la mid yihiin sida dadkii israa'iil ka hadhay oo dhan oo waxay la mid yihiin sida dadkii israa'iil ee la'day oo dhan oo aynu dirno iyagu ha soo arkeene oo sidaas daraaddeed waxay wadeen laba gaari faras iyo fardahoodii oo boqorkii baa wuxuu ka daba diray ciidankii suuriya oo wuxuu ku yidhi ordoo soo arka oo iyana waxay daba socdeen ilaa webi urdun oo bal eeg jidka oo dhan waxaa ka buuxay dhar iyo weelal oo reer suuriya iska xooreen intay degdegayeen oo wargeeyaashiina intay soo noqdeen ayay saas boqorkii u soo sheegeen markaasaa dadkii baxay oo waxay dhaceen xeradii reer suuriya haddaba koombo bur ah waxaa lagu iibiye shaqel laba koombo oo shaciir ahna waxaa lagu iibiye shaqel oo waxay noqotay sidii ereyga rabbigu ahaa markaasaa boqorkii sirkaalkii uu gacantiisa ku tiirsanaa ku amray inuu iridda u taliyo laakiinse dadkii baa ku tuntay isagoo iridda jooga oo wuu dhintay sidii ninkii ilaah sheegay kolkii boqorku isaga u soo dhaadhacay oo waxay noqotay sidii ninkii ilaah boqorkii ula hadlay isagoo leh berrito hadda oo kale samaariya iriddeeda laba koombo oo shaciir ah waxaa lagaga iibin doonaa shekel koombo bur ahna waxaa lagaga iibin doonaa shekel oo sirkaalkiibaa wuxuu ugu jawaabay ninkii ilaah rabbiga oo samada daaqado ka fura mooyaane ee sidee baa waxaannu ku noqon karaan oo isna wuxuu ku yidhi bal ogow indhahaaga waad ku arki doontaa laakiinse waxba kama cuni doontid haddaba isagii sidii baa ku dhacday maxaa yeelay isagii dadkiibaa ku tuntay isagoo iridda jooga oo wuu dhintay